dalada soom ayaa tababar ku saabsan badqabka saxafiyiinta kusoo gabagabaysa magaalada muqdisho kaasoo socday muddo saddex maalin ah tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay saxafiyiinta ka howlgala warbaahinada magaalada muqdisho iyo gobolada dalka madaxa tababarada dalada sooma maxamed muuse qanciye ayaa ka waramaya tababarkan isagoo ka qaybgalayaasha kula dardaarmay inay wixii la baray ay bulshada ugu adeegaan cilmiga aan halkan aan ka qaadayna aada la wadaagi doontaan asxaabtiina idinkala shaqeeya warbaahinta iyo weliba asxaabta kaleenta oo nasiibkan u yeelan in halka marka ay yimaadaan sooma wax marka ay u taagan tahay in ay sii wado tababarada noocan oo kale islamarkaana ay u qabato asxaabta ka tirsan bahda sooma fursadna waxay markaa u siin doontaa asxaabtiina kuweeda kaleenta ama xarumihiina oo markaa nasiibka aan u yeelan in halka marka ay soo xaadiraan hadduu ilaahay markaa an ka raali noqdo waxaan ku faraxsannahay sida quruxda badan aad u ilaaliseen waqtiga sida quruxda badan aad u ixtiraamteen mariyaasha ama macalimiinta inta u socday tobabarka waqtigiinana ilaahayn wax markaa idinkaga rajeynayaa idinkoo nabad qabo inaad ku wada laabataan qaar ka mid a saxafiyiinta ka qayb galay tababarkan ayaa ka mahad celiyey magacay waa saciid axmed ducaale bahda risaalana waa u mahad celinaya waxaan ka yimid puntland waxaa halkaan muddo saddex beri ah nooga socday oo galabtay noo soo ilaaday layli aada muhiim u ah kaasi oo ku saabsanaa badqabka wariyaha runtii farxad bay aniga shakhsi ahaanteyda waxa weye iga dhigan tahay ciidanka mahasanta bahda soma iyo weliba ims iskaaladayan weliba muddo sida bere meelooninka daraaray tababar ku hadalaya badqabka saxaafiga walyaabo badan yaanu ku faa'iidnay iidan aan ku mahadnagaana bahda sooma sagaare waliba markaasayna faa'iidanay si dheeratay inay wariyaal ama wardhaano ku shal dareera gobolada dalkiyo markaasi madalunyanay kala sugnaayeen wasaara maxamed maxamuud waxaan ka socdaa warbaahinta hiiraan weyn magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan runtii aada ugu faraxsanahay in tababar noocan oo kale noola qabto waana soo dhaweynayaa tababarkan ayaa door muhiima ka qaadan doono shaqada saxafiyiinta ka shaqeeya warbaahinada dalka